wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalk soomaaliya xildhibaan nuura mustafa mukhtaar ayaa maanta si rasmi ah u dhagax dhigtay dhismaha cusub ee dugsiga dhagax tuur oo ku yaala gobolka banaadir munaasabadda dhagax dhigga ayaa lagu qabtay xarunta dugsiga iyadoo ay kasoo qeyb galeen mas-uuliyiin ka socday wasaaradda waxbarashada maamulka gobolka banaadir maamulka degmada hodan macalimiin iyo ardayda deegaanka wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalk soomaaliya xildhibaan nuura mustafa mukhtaar ayaa sheegtay in dhagax dhigan uu qeyb ka yahay dadaalada ay wasaaraddu ugu jirto horumarinta waxbarashada mar kale waxaa aan uga mahad celinaynaa ilaahay subxaana watacaala inuuna waafajiyey inaan dhagax dhigno mid ka mid ah goobihii taariikhiga ahaa ee waxbarashada caruurta soomaaliyeed gaar ahaan gobolka banaadir iyo degmada hodan taasoo ah iskuulkii dhagax tuur oo lagu samayn doono dib u dhis iyo dib u casriyeen heerkiisu sarayso waxayna ka mid tahay dadaalada wasaaradda waxbarashada hidahay tacliinta sare ugu jirto in sare loo qaado tirada ardayda ee waxbarashada aadeysa ee dalkeena sidaad la socotaan waxau ka mid yahay dalkeena dalalka ugu hooseeya ee nambarka ardayda ee waxbarashada aadaan dugsigan ayaa marka uu dhismihiisa dhammaado waxa uu door ka qaadan doonaa horumarinta waxbarashada ardayda gobolka banaadir